alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu shayku raximah llahu tacaala arukuuc rukuucdii ayuu baab u yahay wuxuu yihi sheekhu huma kadib kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly wasalam idaa goortii faraqa uu ka faaruqo oo dhammeeyo min alqiraa'ati akrinta sakata wuu aamus mid aamusa ayuu ahaa saktatan aamusid uma kadibna rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu shayku raximah llahu tacaala arukuuc rukuucdii ayuu baab u yahay wuxuu yihi sheekhu huma kadib kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly wasalam idaa goortii faraqa uu ka faaruqo oo dhammeeyo min alqiraa'ati akrinta sakata wuu aamus mid aamusa ayuu ahaa saktatan aamusid uma kadibna rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood cala alwujuuhi wejiyadii almutaqadimati ee soo hormartay macnaheed waxa weeye markuu akrinta dhammeeyo faatixada iyo suuradda kaleba markuu dhammeeyo ayuu aamusi jiray intuusan rukuucin kadibna gacmuhu kor u qaadi jira waxaan dhihi jira waxaan dhihi lahaa intuusan rukuucin kadibna gacmuhu kor u qaadi jiray wuu rukuuci jiray nebigu sal lla alay slam aamuskaas qiraa'ada marka la dhameeyo gadaashiisa sheekhu meeshan wuu ku qoray laakiin xadiidkeedu waa daciif ma sugna aamuska hal mid unbaa sugan saan horeyba usoo sheegnay mar horaan soo tilmaanay markaan ka hadlaynay faatixada akhrinteeda iyo akhrin la-aanteeda baan soo sheegnay wax la hayo waa aamuska hore oo lagu akhriyo ducaaul istiftaax isagana aamus ma ahe uun waxbaa hoos laga akrinay amaa aamus aan kaa ahayn axaadiista kusoo aroortay ma sug kanaa ka mid markaad qiraa'ada dhammaysad rukuuci rabto inaad wax yar aamusto oo sheekhu hadda meeshan uu ku qoray xadiidkeedu ma sugna oo meelahaan idin lahaa xadiisteed macnaha waxaa kusoo aroortay dhowr xadiis oo daciifa ku jira kitaabka ayib xadiiskaasi inuu daciif yahay waxa uu sheekhu kaga hadlay irwaaga xadiidka shan boqol iyo shan sidoo kale wuxuu kaga hadlay daciifu abi daawuud asalka dan asal idin idhaahdo macnaha waa daciifu abu daawuudka mudawalka ah oo maca wata takhriijka iyo xugumka iyo kulli wata mukhtasarkan ma ah daciifu abu daawuud oo asalka ah xadiidka boqolsoddon iyo sidoo kale halkaasu kaga hadlay tamaamulminaha safxada boqol siddeetan iyo toddoba saddexdaa meeloodba wuu kaga hadlay sheekhu wuxuu yidhi xadiidku ma sugna sagtadaa sheegayay aamuskaas waxaana ku jira khulaasada dacfigiisa waxa weeyaan xasan xasanulbasri ayaa samuro ka warinaya muxadidiinta waxay qabaan in badanoo ka mid a xasanulbasri samura wuxuu ka maqlay hal xadiid kaliya waa xadiidulcaqiiqa xadiidka la yidhahda haddii la yidhahdo xataa xadiis kale uu ka maqlay waa sida muxadidiinta qaarkood qabaane xasanulbasri waa mudallis xadiidkanna wuu cancaneeyey mudalisku hadduu cancaneeyana xadiiskiisu waa daciif saas daraaddeed bay sagtadaasi daciif ku tahay saddexdaa meelood buu sheekhu kaga hadlood ugu noqonaysaan uma kadib kaana nebigu wuxuu aha sal ly waslam idaa goortii faraqa uu ka faaruqo min alqiraa'ati sakata mid aamusa ayuu ahaa saktatan aamusid waa daciif baynu nidhi uma kadibna rafaca kor buu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood cala alwujuuhi wejiyadii korkooda wejiyadii qaababkii wey almutaqadimati inoo soo hormartay fii takbiirati aliftitaax furfurashada salaada allahu akbarteeda markaan ka soo hadlaynay gacmaha saddex qaab baa loo qaadaa baynu soo marnay wujuuhi lmutaqadima taasu ka wada saddexdii qaab oo ah allahu akbarta in la horreysiiyo gacmuhu dambeeyaan gacmuhu inay horeeyaan allahu akbartu dambaysa in hal mar la wada qaado somaynaa soo marn saddexdii qaabbaad macnaha ayaad u qaadi kartaa way macnaha ayib uma rafaca yadayhi cala alwujuuh alwejiyadii almutaqadimati ee soo hormartay fii takbiirati aliftitaax wa kabara markaa nabigu waa takbiirsan jiray sal lay waslam rafculyadaynka meesha in kor loo qaadayo bukhaariiyo muslim baa soo saaray xadiidkeeduna waa mutawaatir buu sheekhu leeya macnaha ayib marka la rukuucahayo iyo marka rukuucda laga soo toosayayba gacmaha kor baa loo qaaday xadiidkeedana bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaana ku tegey saddexda imaam shaafici iyo axmed iyo maalik riwaayada ay u badan yihiin ardadiisu ibnulqaasim baa isaga wuxuu ka wariyey inuusan qaadi jirin laakiin riwaayadan ay u badan yihiin inuu qaadi jiray imaamu maalik khaasatan fii aakhiri xayaatihi noloshiisa aakhirkeedii inuu imaam maalik qaadi jiray macnaha oo gacmaha kor u qaadi jiray markuu rukuucayo iyo markuu kasoo toosayo macnaha saddexdaa imaam baa ku jiray amaa abu xaniifa isagu muusan qabin sidaas daraaddeed waxaad arkaysaan xanafiyada xanafiyada hindida iyo qolyahan maarata ee shiyaanka yacni ma qaadan gacmaha kor uma qaadan allahuma takbiirta ugu horraysa baa laga yaabaa qaarkood inay qaadaan allahu akbarta ugu horraysa salaada inteeda kaleo dhan gacmaha kor u qaadi maayo imaamkoodii baa sidaa ku tegay abu xaniifa laakiin ijtihaad bay ahayde masalada masale uu ku khaldamay bay ahayd imaam abu xaniifa maxaa yeele xadiis waxaa kusoo arortay mutawaatir xadiista kusoo arortay aad bay fara badantay saas daraaddeed in la qaado weeye cabdullahi ibnu mubaarag iyo isagoo wada tukanaya kuufa inahayd baan u malaynaya abu xaniifa iyo cabdullahi ibnu mubaarag oo wada tukanayo saf ku wada jira ayaa abu xaniifana markii ugu horreysay buu gacanta qaaday kadibna wuu iska dib dambana gacan uma qaaday cabdullahi ibnu mubaaragna meelihii axaadiista kusoo aroortay in gacmaha kor loo qaado o dhan buu kor u qaaday markii salaaddii laga baxay baa abu xaniifa wuxuu ku yidhi kaali waxaan ku weydiiyey buuhi waa adiga oon gacmaha saada ku hayay ma inaad duushaad rabtay buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi abu xaniifow adigu markii ugu horreysay salaadda aada gelaysay waa adigii gacmaha kor u qaadoo saada ku hayay miyaad duuli rabtay buu ku yidhi fa sakata abu xaniifa wuxuu ku jawaaba waa waay waa aamusay saas way macana marka xanafiyadu waxa weeyaan way qaba saasay qaba maalikiyada xataa qaar baa saa ku tag oo maalikiyada intooda badan waxay haystaan qowlkii hore imaam maalik bay haystaan qowlkii dambe ma haystaan macana sawaabkuna waxa weeyaan ama maalik ha qabo ama abu xaniifa ma ha qabe xadiiska in la raaco ma garat walxaqu axaqu an yutabac xadiidu rasuli lah sal lay slam in la qabsado way macana laakiin bal adigu mutacasibatu lmadaahib wa amara nabigu wuu amray sal lay slam bihimaa labada arrimood almusii'a ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisa kii xumeeyeyna nabigu waa amray sal lla alay waslam fa qaala wuxuu yidhi nabigu lahu ninkii wuxuu ku yidhi inahaa inahaa amar yashaaniyo laa tatimu ma dhammaystiranto salaatun salaatu axadikum midkiin salaadiisu ma dhammaystirna xataa yusbiqa ilaa uu dhammaystira alwuduu'a weysada kamaa amarahu allahu siduu ilaahay u amray uma kadibna yukabiru allaha alle uu ka weynayay uma yukabiruma kadibna yukabiru wuxuu weyneynayaa allaha alle ama uma xataa yusbiqada isgacda kamaa amarahu allah uma kadibna yukabir allaha alle uu ka weynayay oo wayaxmadahu uu ka mahdiyo oo wayumajidahu uu rabbi subxaana wa tacaala uu ka sharfo oo wayaqra-u uu aqriyo maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani qur-aanka ka mid kaasoo mimaa shay ka mida callamahu llahu alla uu baray oo waadina uu u idmay lahu isaga lahu addoonka fiihi qur-aanka dhexdiisa u idmay wixii alla uu baray ah haddana uu u idmay amacna oo waadina alla uu idmay lahu addoonka fiihi qur-aanka dhexdiisa uu idmay amacna uma kadibna yukabiru wuu takbiirsanaya wayarkacu wuu rukuucaya allahu akbar buu le waa rukuucaya wayadacu wuxuu dhigayaa yadayhi labadiisa gacmood calaa rukbatayhi labada low korkoodu saaraya waa inoo imaan doontaa xataa tatmaina ilaa ay xasisho tatma-ina ilaa ay xasisho mafaasiluhu kala goysyadiisu almafaasil xubnuhu meeshay ka kala go-an yihin manaa kala goysa ay xubnuhu ka kala baxaan halkaasaa la yidhaahdaa mafaasisha la yidhahda macana xataa tatma-ina waana meesha dhaqdhaqaaqda jidhku markuu dhaqdhaqaaqayo meelaha mafaasisha uu ka kala baxbaxo meelahaasaa dhaqdhaqaaqu ka yimaada tatma-ina ilaa ay xasisho mafaasiluhu kala goysyadiisu almafaasil xubnuhu meeshay ka kala go-an yihin manaa kala goysa ay xubnuhu ka kala baxaan halkaasaa la yidhaahdaa mafaasisha la yidhahda macana xataa tatma-ina waana meesha dhaqdhaqaaqda jidhku markuu dhaqdhaqaaqayo meelaha mafaasisha uu ka kala baxbaxo meelahaasaa dhaqdhaqaaqu ka yimaada saas ilaa laf saa isugu taalloo sida maalan dhudhunkoo kale ah in kala goys ku dhaqaaqa mooyaane iyadu ma dhaqaaqi karto soo saas ma saas marka xataa tatma-ina ilaa ay xasisho mafaasiluhu kala goysyada ama xubnuhu oo jidhkii o dhan baa markaa xasilaya wey oo watastarkhiya ay ka raaracsanto alistirkhaa waxa la yidhaha dabaca ay dabacdo oo xubin walba meeshiisii loogu talagalay uu ku sugnaado way macna dabaca iyo raaracsanka la yidhahdo alxadiid xadiidkii musiiu salaatii wey aan soo marnay macnaha riwaayadan laakiin waxaa soo saaray sheegaysa intaa abu daawuud iyo nasaa-i baa soo saaray xaakimna wuu saxiixiyey alimaamu adahbina uu ku waafaqay ujeeddadu waxa weeye uma yukabiru allaha uma yukabiru wayarkac takbiirtuu hadda ka hadlaya macnaha allahu akbarta rafculyadeynka iyada axaadiisteeda waxan bukhaariyo muslim baa wariyay laakiin in la takbiirsanayo marka la rukuucayo xadiidkaasay ku sugan tahay ayb uma yukabiru wayarkac saasuu daliishanay sifatu rukuuci rukuucda qaabkeeda sifada qaabka loo rukuucayo wa kaana nebigu wuxuu aha sal alay wasalam yadacu mid dhiga mid saaro ayuu ahaa kafayhi labadiisa calaa calood calaa rukbatayhi labada low korkooda ayuu saari jiray waxaa wariyey bukhaari iyo abu daawuud macnaheedu waxa weeye labada calaacalood ayuu lowyaha korkooda saari jiray markuu rukuucayo wa kaana nebigu wuxu sal alay slam yadacu mid dhiga ama saara kafayhi labadiisa kaf calaa rukbatayhi labada low korkooduu saari jiray wa kaana nebigu wuxu sal alay slam ya'muruhum saxaabada mid amru aha bidalika arrinkaa wuu amri jiray saa yeela buu dhihi jiray ayb inuu xadiidka amarka ku suganaya amaryeena bukhaariyo muslim baa soo saaray wa amara nebigu waa amray bihi kaas bihi isaga oo kee ah in labada gacmood la saaro lowyaha marka la rukuucaya aydan ku noqone wuxuu amray almusii'a kii xumaynaya kii xumeeyey salaatahu salaadiisa kii xumeeyey nebigu waa amray kamaa mara sidii soo martay aanifan mar dhowina soo martay hadda sidiina soo martay oo ahayd waa kaan soo marnay uma wayadacu yadayhi calaa rukbatayhi baabka xadiidkii ka horreeyey kaasuu macnaha tilmaamay wa kaana nebigu wuxuu sal alay wasalam yumakkinu mid makaniya yadayhi labadiisa gacmood ayuu min rukbatayhi labada low makanin jiray makanintu waa hansiinta shay markaad hanato si fiican u qabato wey macnaha ayib wuxuu makanin jiray wuxuu ku sugi jiray wey macnaha kaana wuxuu ahaa yumakinu mid makaniya oo ku suga yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labada low kaannahu sidii isagoo qaabidun mid qabanaya ah calayhimaa labada low korkooda isagoo ku qabanayo kaleeto sidii isagoo cantuujinayo kaleeto oo yani gacantu markay shay ay qabanayso kaleeto saasoo kaleu nabigu ugu qaban jiray salawatu rabbi waslamu caleyh yani gacanta faraha saa uma fidin jir saa umusan fidin jir lowga korkiisa intuu saarobaa lowga saa loogu laabaya markaasaa lagu qabanaya tamkiininta saasle lowga dushiisa ayaa saa loogu qabanaya macnaha ayb wa kaana nabi sal alay wasalam yumakkinu mid makaniya yadayh labadiisa gacmood min rukbatayhi ayuu ku sugi jiray oo hansiin jiray kaannahu sidii isagoo qaabidun mid qabanaya ah calayhimaa labada low korkooda isagoo sidii isagoo gacmaha ku qabanayo kaleeta sidii isagoo macnaha waxa weeye xantoobinayo kaleeto ayib xadiidka isagana bukhaari abu daawuud baa soo saaray wa kaana nebigu wuxuu sal lay sl ayib lowyaha markii ay labada gacmood dul saaran yihiin oo aad yani aad saa ugu qabato ood ku laabto faraha ma laisku dhajina mise waa la kala fogeynaya wa kaana nebigu waxaa sal lay slam yufariju mid kala fogeeyo kala durkiya bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda faruhu markay lowga dulowyaha dul saaran yihiin waa in la kala durkiyo oo mid walba goonideeda u istaagto in laisku dhajinin saas macana wa kaana yufariju bayna asaabici xadiidkaana waxaa soo saaray xaakim uu saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay tayaalisi isaguna waa wariyey xadiidka saxiix abi daawuudka ayuu sheekhu ayuu ku sheegay wa amara wuu amray bihi kaas in faraha la kala fogeeyo almusii'a kii xumeeyey salaatahu salaadiisa kii xumeeyey faqaala nabigu wuxuu yihi sal lay wasalam idaa goortii rakacta aada rukuucdo fadac dhig oo deji raaxatayka labadaada calaacalood calaa rukbatayka labadaada low korkooda saar baa layidhi raaxataynka waxaa inoo fasirayaa kaf kafka aan soo marnay kafayhi soomalian soo marnay kafka inta hore o dhan baa la yidhaha xagga hore ma dhabar dhabar buu u saari jiray mise calaacashuu saari jiray riwaayadana inoo fasirta marka yacni kafka oo dhan kafka dhankiisa hoose oo calaacashoo dhanka cad ah ayaa lowyaha u saa jiray nabigu sal ly slam idaa rakacta haddaad rukuucda buu nabi sl lay slam fadac saar raaxatayka labadaada calaacalood calaa rukbatayka labadaada low korkooda saar uma kadibna farij kala durki oo kala fogee bayna asaabicika farahaaga dhexdooda uma kadibna umkus nagow oo sidaa ku nagow xataa ya'huda ilaa uu qaato kullu cudwin xubin kasta ma akhadahu makaanu qaadashadiis meeshii uu qaadan lahaa ee loogu talagalay ilaa xubin walba uu ku sugnaado yani joog buu nabig ur sal l sl manaa ku sugnow umkus nagow oo saa ku nagow manaa manaa waa la diidan inaad durba kasoo boodo waan u tegi doonaa baabka soo socdu kaga hadli doonaa wujuubu طuma'niinati fi rukuuc fi rukuuc rukuucda in lagu xasilo ayib xataa ya'kuda ilaa uu ka qaato kullu cudwin xubin kasta ma akhadahu makaanu qaadashadiisi meeshii uu qaadan lahaa loogu talagalay wey macna wa kaana nabigu wuxuu sal alay waslam yujaafii mid fogeeya oo durkiya wa yunaxii waa isku macno yunajii ma idin qoray oo jiim ah jiimku waa khalad yunaxi yuu u qoray xa ma idin qoray xadaa sax yunaji maaha yunaxi waay yunaxi kaana wuxuu nabigu sal alay waslam yujaafii mid fogeey oo wayunaxii durkiya mirfaqayhi labadiisa suxul can jambayhi labadiisa dhinac buu ka durkin jiray markuu rukuucayo macnaheedu waxa weeye suxulladu waa kuwan xusullaa la yidhaha suxullada ama xusullada baa waxaa laga fogeynayaa labada dhinac saasaa looga durkinaya lawihii baad gacmaha ku haysa waa inay saa uga durkaan waxaa la diidan yahay adigoo saasa in aad macnaha waxa weye oy ku dhagan yihiin dhinacaaga ay yani waxa weye dhinacyadaada saa u hayaan in aad rukuucdaa la diidan yahay ayib waa inaad iska fogeyso ood iska durkiso way macnaha tirmidi baa wariyey ibnu khusaymna wuu soo saaray wuuna saxiixiyey ayib xukumkaas fuqahada qaarkood waxay yidhahdaan ragga ayuu khaas ku yahay marka la rukuucayo iyo markii la sujuudayaba gacmaha waa laga fogeeyaa yani waxa weeye xusulka suxulka iyo xusulka iyo cududda kulligood waa laga fogeeyaa jirka dhinaciisa waa laga fogeeyaa ma raggay khaas ku tahay maya sawaab waxa weye ragga iyo dumarkaba mashruuc bay u tahay fuqahada qaar baa waxay yidhaahdeen dumarka iyaga asal waxa u ah inay is asturaan saas daraaddeed iyagu ha is ururiyeenoo ha ku dhajiyeen jirka laakiin wax daliila male midaas annisaau shaqaa'iqu rijaal wey dumarku waa jeexa ragga wey waxeela wixii rag loo jideeyey iyagana waa loo jideeyey haddii ay jirto inay ragga kaga gedisan yihiin waa in la helo daliil waxaa nebi maxamed sal alay waslam ragga keliya looma soo dirin sooma ragga iyo dumarkaba axkaamtuu jidaynaya waa u jideeyey wixii dumarku ay rag kaga gedisan yihiin waa in la helo nas odhanaya dumarku iyagu taa kuma jiraan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii markuu nabigu yidhi u tukada saadii aragteen anoo u tukanaya raggiyo dumarkaba nabigu waa la hadlayay sal alay waslam saas weya marka wax odhanaya macnaha dumarku ha isku dhajeen iyaga jirka ma jiro wa kaana nabigu wuxuu sal alay waslam yujaafii mid fogeeyo oo wayunaxii durkiya mirfaqayhi labadiisa suxul can jambayhi labadiisa dhinac buu ka durkin jiray wa kaana nabigu wuxuu aha sal alay waslam idaa goortii rakaca uu rukuuco fasata mid fidiye ayuu ahaa dahrahu dhabarkiisa ayuu fidin jiray wa sawaahu waana ekayn jiro wuu simi jiray dhabarka ayuu fidin jiray waana simi jiray nabigu sal lay waslam ayib riwaayadka soo socda inoo fasiri doona maxaa laga wadaa wuu simi jiray bayhaqi baa sanad saxiixa ku wariyay xadiidka sidoo kale alimaamu lbukhaarina uu wariyey ayib siduu nabiga dhabarka u simi jiray firi xat kaana nabigu wuxu sal lay waslam idaa goortii rakaca u rukuco basata mid kor u qaado ayuu ahaa basata mid fidye ayuu ahaa dahrahu dhabarkiisa ayuu fidin jiray wa sawaahu waana ekayn jiro wuu simi jiray xataa ilaa low suba haddii la shubo calayhi nabiga dushiisa ama calaa dahri calayhi dhabarka dushiisa almaa-u biyihi haddii lagu shubo lastaqara wuu sugnaanaya dhabarku suu u siman yahay oo u kala dheerayn haddii biyo lagu shubo ka daadan maayaan xaggana u daadan maayaan xaggana u daadan maayaan meeshii lagu shubay bay taagnaanaya marka laga bilaabo qadaadka ilaa daba nicista intaasaa siman intaasaa siman oo macnaha waxa weeye hal level isla ma kala hooseeyaan ayib xadiista soo socda way sii fasiri wa qaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam xadiidkaana waxaa wariyey in dhabarkiisa haddii biyo lagu shuba ayna ka daadanaynin waxaa wariyey abaraani baa kabiirka ku wariyey iyo sagiirka cabdullahi bn imaami axmed zawaaid lmusnad ayuu ku wariyey isagana ibnmaajahna wuu soo saaray ayb wa qaala nabigu wuxu yhi sal lay slm lilmusii ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisa ninkii xumeeyey nabigu wuxuu ku yidhi idaa goortii rakacta aada rukuucdo fajcal yeel raaxatayka labadaada calaacadood calaa rukbatayka labadaada low korkooda yeel wamdud fidi dahraka dhabarkaagana fidi wamakin sugnow lirukuucika rukuucda wamakin hansii oo makani makanso lirukuucika rukuucdaada rukuucdaada daraaddeed sugnow oo ha ka boodin wey macnaha wamakin makin sugnow baa macnaha laga wadaa yani atamkiin bimacnaa alistiqraar baa hadda laga wadaa ومكن مكن الم- يعني وحوي مكني oo macnaha waxa way hansiil lirukuuci ka rukuucdaada daraaddeed xubin walba meeshiisii dhig wey macnaha oo sugnow oo haboodin wa kaana nebigu wuxuu sal lay slam laa yasubu midaan kor u taagin ra'sahu madaxiisa maydh kaana wuxuu ahaa laa yasubu midaan raaricinin oon hoos u dhigin ra'sahu madaxiisa walaa yaqnacu korna uma taagi jirin a laa yasubuda waxaa laga wadaa markaad rukuucsan tahay inaad madaxa hoos gashato ood madaxa intaad hoos boorariso yani qaar dambaha kor u qaado qaar dambihii baa sarreeya madaxiina waa hooseeya muuna samayn jirin nebigu sal lay slam laa yaqnacuna waxaa laga wadaa qaar dambihii baad dambaysiinaysa qaar horihiina waa korraysiinaysa sida dhurwaaga dhurwaaga qaar dambihiisaa kor dambeys hooseeya qaar horihiisuna waa korreeya sooma qaabkaasoo kalena ma ah labadaa midna meehe waa siman yahay siniintii laga sinaantii baa lasii fasiraya macnaha wa kaana nebigu wuxuu sal lay slam laa yasubu mid aan raaricinin oon hoos u dhigin ra'sahu madaxiis oon dhabarka ka hoosaysiinin walaa yaqnacu ma taagi jirin oo kor uma qaadi jirin oo dhabarka kama korraysiin jirin walaakin bayna daalika kaas labadaa dhexdooda ayuu nabak- nabiga dhabarkiisu ahaa- ayuu ahaa sal- madaxiisu ahaa macnaha ayib bayna daalika maxaa laga wadaa bayna ha bayna sabbi liqnaac ha hoos u dhigiddiiyo kor u taagiddiiba u dhexaysiin jiro dhexdhexaad buu nebigu ka dhigi jiray sal lla lay slam khulaasada inoo soo baxday marka waxa weeye dhabarka laga bilaabo ilaa simaha ilaa laga bilaabo qadaadka inay isla sinaadaan saasaa soo baxaysa haddii qaar horaha kor loo qaado qaar dambaha la hoosaysiiyo waa khalad haddii qaar horaha la hoosaysiiyo qaar dambaha kor loo qaado waa khalad labadaasiba waa khalad saad ku simaneed baa loo bahay marka waxay ku imaan kartaa gacmahaaga gacmaha meeshan oo ay xubinkan cududda iyo isaga yimaadaan iyo dhudhunku isaga yimaado wax yar inaad jebisaa la doonaya wax yar waa inaad jebisaa haddaad saa u fidiso ood u rukuucdo waxaa taagmaya qaarkaagii horaa taagmaya qaar dambihii baa hoos aaday haddaad aada u jebisana qaarkii horaa hoos aaday qaar dambihiina waa taagmaya waxaa la rabaa qiyaas inaad jebiso qiyaas inaad jebiso oo wax yaroon badnayn macna nin dheer baa la doonaya oo tilmaamo dadkooda arkaan haye yaa soo baxa a haye madaxa kor u qaad kor u qaad jabi madaxa madaxaagana kor u qaad dhabarkana jebi madaxa kor u qaad marka madaxa kor u qaad madaxa qaybta hore madaxa bas forri marka ha weli weli dhabarkaaga qaybtiisa dambaa sarraysa maya ha haddaad u dhowda kor u qaad qaar horaha qaar horaha kor u qaad qaar horaha kor u qaad kor u qaad kor u qaad kor u qaad kor u qaad madaxaaga bes marka hoos u yara dhig dhabarkana jebi haa qaar dambaha qaar dambaha jebi maya ها كرغ الغرة ها مدح وحير مدح بس وحير قارورا وحير كرغ قارورا قار كاغور وحير كرغ ها تقريبا ساسي كدول سمارتان idin kolle idin toostoosina yarkeeni laadihin maxaad u malaynaysaa marka su-aadu saalan sahlan maa ninkii moodayay salaada salaada in lagu tukan karo uun abka soo gaad iyo dadka iska raaca xaalka xaalka meesha ka tagan waad arkaysa waxay u baahan tahay inaad tidhaahdo intaad rukuucdo ruux tidhahdo itoostos oo marka aad ku keento ood haddana ku noqotood itoosi tidhahdo oo haddana aad ku keento markaa kadib baad keeni kartaa saas yeel marka saas yeel insha allah tacala waxaan ka gudbaynaa wujuubu uma'niinati wujuubu طuma'niinati xasilidda wuju- waajibnimadeeda xasilidda waajibnimadeeda fi rukuuci rukuucda dhexeeda lagu xasilo maadaama aada garanaysaan hadda afka aan ku tilmaamay afka maadaama aan ku tilmaamay oo nidhi qaar horahana yaan la hoosaysiinin qaar dambahana yaan la hoosaysiinin dhabarka iyo kulli qaar horiyo qaar dambuhu ha sinaadeen gacmahana wax yar ha la jabiyo intaa haddaan idiin tilmaamay waxaad u baahan tihiin keliya inaad idinku isa saxdaan xataa inaad ruux aragtaan uma baahna soo ma inaad idinku isa saxdaan u baahan baahan ruuxba ruux uu tuso macnaa saas ayib taa waxaan u leeyahay macnaa dadka aan arkaynin ama gabdhaha ama dadka gadaal joogo kaleto wujuubu طuma'niinati xasilidii waajibnimadeedii buu baabu yahay fi rukuuci rukuucda dhexdeeda lagu xasilo wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay wasalam yaطma'inu mid xasila fii rukuucihi rukuucdeeda rukuucdiisa dhexdiisu ku xasili jiray rukuucdiisa dhexdeeda nabigu waa ku xasili jiray sal lay slam waan ka jawaabay hortaada soo istaaji bay dheheen aan aragni ruuxa wax tusaalaynay ayib وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن من حسل في الركوع الركوع ديسا دحدد أيو كحسل جري وأمر ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء أن ننكي حمي صلاة وصلاة ديسا ننكي حمي إنو كحسل كما سلف سيدي نصهر مرتي أول الفصل سيدي كسهر مرتي فصل كي فصل كأول كس فصل كي أهري أول الفصل يا إدي مقري آه. كما سبق سيدي كما سلف سيدي صهر مرتي أول الفصل فصل كبلوجيس فصل كي السابق هري فصل كي هر بلوجيس سيد لو سهر مرتبة حسيل داس النبي أمر صلى الله عليه وسلم إن لو حسل الركوع معناه هو فصل كا وحو كودا ركوع دا فصل الركوع با فصل كا فصل كبلوجيس ما حين لو سهر مري حتى تطمئن مفاصله وتسترخي صومين لو سهر تاسو تلمام يا معنى طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا أتموا لما يسترى الركوع الركوع ده يو السجود السجود ده مسترا فوالذي مدبان كل أرتين نفسي نفتيده بيدي كعندي سأي كترتي إني أنقول لأراكم والدنا أركا من بعد ظهري نور كي قداشي ساني دين كأركا إذا ما ركعتم مركز ركوع دان وإذا ما سجدتم إيه مركز سجود يسام النبي صلى الله عليه وسلم ركوع دي سجود ده مسترا إلهي بان كل أرتين نور كي قداشي ساني دين كأركا مركز ركوع ساني مركز سجود يسام حديث كاس بخاري مسلم دوري الرؤية داس iyo aragtida nabigu uu dadka gadaal ka arkaya xaqiiqi bay ahayd isagoo salaada kusii jeeda buu haddana gadaashiisa saxaabadu salaada markay ku jiraan u arkayay nebigu sal alay waslam wa hadihi min mucjizaatihi nebiga mucjizooyinkiisa ka mid tahay salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin ma sugna salaada markuu ka baxsan yahay inuu gadaal wax ka arki jiray saas weyaan xadiidku wuxuu ku qayday uun salaada dhexdeeda amaa salaada khaarijkeeda gadaal inuu wax ka arki jiray nabigu sal alay wasalam iyo dhabarkiisa gadaashiisa inuu wax ka arki jiray taas daliil bay u baahantay lama haya taas salaada dhexdeeda unbaa soo aroortay ru'yadaasi marka ru'yo xaqiiqiya lagu fasiraya sideedaa loo daynaya wa ra'aa nabigu wuxuu arkay sal alay wasalam rajulan nin buu arkay ninkaasoo laa yutimu aan dhammaystiraynin rukuucahu rukuucdiisa wayanquru wayanquru qublaynaya oo macnaha waxa weeye kaga qubqubsiinaya fii sujuudii sujuudiisa dhexdeedana kaga qubqubsiinaya naqriga waa kaan soo marnay macnaha هل مركو دفشي كلا بودي دليل هذا معنى كنقرة الغراب وينقر في سجودي سجودي سنه كقب سنجري والحال هو إسوي يصلي أتكني ورأى وحركي للرجل أو لا يتم أن أميسن ركوعه أو ينقر في سجوده وهو إسوي أو يصلي تكني سجودنا انتم ملحا قولك قلفتو كلا سبودي ركوع لنا مدى ميسرين نين عاص النبي وعركي صلى الله عليه وسلم فقال وحولي لو مات هدور لنتو هذا كني على حاله حال كيس هدو كل انتو هذا هذه اتنا حاله حالة ديس هدو كل انتو هذه اتنا ما تقول لمن على غير ملة محمد محمد دين كيسا غير كد دشير أيو كل لمن دين أنت محمد أهين أيو كدر لمن ودين أنت محمد ودين أنت إسلام دين أنت إسلام كدين أنا هم بكل لمن معنا حديث كما حديث نسود لشني تارك الصلاة كإنه يهج إنه كافرين maxaa yeelay haddii kii rukuucdiiyo sujuudda aan hagaajinaynin ee ku ciyaarayay la yidhi hadduu saa ku dhinto diinta islaamka ku dhiman maayo diin kaluu ku dhimanaya kii salaadaba ka tegay ka warran aan isku badaynba soo kama sii xajir ta soo marna wey macnaha ayib marka low maata haada hadalkii xudayfa isaguna saas ahaa low maata haada calaa xaalihi xaaladiisa hadduu ku dhinto haadihi ee tana isagoon iska bedelin maata wuu dhiman calaa hayri millati muxamadin muxamed diintiisa hayrkeed dusheeda ayuu ku dhiman yani diinta nebi moxamed diin aan ahayn buu ku dul dhiman saas way macnaha oo islaamnimo ku dhiman maayo way macnaha ayib marka waa khatar wey ruuxu waa inuu aada uga taxadaro salaadiisa yanquru a yanquru a yanquru wuu yani waxa weeye wuu kawinayaa salaatahu salaadiisa dhexdeed kamaa yanquru suu u kawiyo kaleeto alquraabu tukuhu addama dhiigga dhiig daatay tuka dhuuqahay weligii ma arka saas qab buu ka siinaya waa kala boodaya macnaha qab buu ka siinaya waa kala boodaya waa sida macnaha waxa weye diigga ama digaagga oo kaleeto iyo shimbiraha iyo waxu cabbaan saas weeyaan ayib yanquru salaatahu kamaa yanquru alquraabu addama mathalu ladii kii sifadiisu laa yutimu aan dhammaystiraynin rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystiraynin oo wayanquru fii sujuudii sujuuddiisana naqri dhexdeedana naqri samaynayahay sifadiisu waxa weeye mathaluljaa'ici mid gaajaysan buu la mid yahay alladii kaasoo yakulu cunaya ka gaaja midka gaajaysan buu la mid yahay alladii kaasoo ya'kulu cunaya altamrata xabadda timirta ah waatamratayni iyo labada xabadooda timirta ah laa yuqniyaani ma deeqayaan ama laa yuqniyaani xaala ayna deeqaynin canhu xaggiisa shay-an waxba ayna ka deeqayn waxba u tari maayo ruuxa macnaha waxa weeyaan salaadiisa dhexdeeda yani waxa weeye aan rukuucda iyo sujuudda ku sugnaanayn oon dhammaystirayn sifadiisu waxay la mid tahay oo tusaale uu tusaalihiisu uu yahay sidii mid gaajaysanoo xabad timir iyo laba xabood timir ah oon gaajo ka saaraynin cunayo kaleeto macnaha waxay iskaga mid yihiin kanina wuxuu u qastay ma helin kanina wuxuu u qastay ma helayo kan xabadda timirta iyo labada xabadee timirtee cunayahay wuxuu u qastayaa inuu ku gaajo baxo soomaa ma helin kan salaada tukanaya laakiin sujuuddiiyo rukuucdii aan dhammaystirayninna muxuu doonayaa ajirdoon wey ma helin isagu taas iska mid wuxuu ka helay ma jirto ayib mathaluljaa'ici buu la mid yahay midka gaajaysan alladii kaasoo ya'kulu cunaya altamrata iyo watamratayn laa yuqniyaani xaala ayna deeqaynin canhu xaggiisa shay-an waxba waxba ayna u tarayn macnaha wa qaala abuu hurayra wuxuu yidhi radia allahu canhu nahaanii wuxuu iga reebay khaliilii kii aan jeclaa alkhulla waxaa la yidhahdaa waa jacaylka darajadiisa sare khaliilii kii aan jeclaa wuxuu iga reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh an anqura inaan macnaha waxa weeyaan aan aan kawiyo an anqura inaan kawiyo fii salaatii salaadeeda dhexdeeda naqra diigki sida diigu u kawiyo oo kaleeto yacni sida uu qub uga siiyo o kale saasoo kaleetaa la ii diiday wa an altafita inaan milicsado iltifaata thaclabi dawacada milicsigeed oo kaleeto jalleecada dawacada oo kaleetana waa la ii diiday waataan soo marnay wa an uqciya inaan fadhi daanyeereeyo ka iqcaa'i alqirdi daanyeerka fadhigiisa oo kaleeto saas weyaan fadhiga daanyeerka waa kaan soo marnay sooma xusinid iqcaa'an ka iqcaa'i lkalbi iyo iqcaa'an ka iqcaa'i lqirdi waa isku mid labadoodu macnaa waxa weeyaan waa in sal buuxana aada u fadhiisato lugahana calaacalahooda aada dhulka saarto soo ma calaacalaha lugaha aada dhulka saarto lawyahana aada taagto gacmahana aada dhulka dhigto gacmaha macnaha calaacalahoodana aada dhulka saarto sifadii markii aan soo tusnay wey macnaha ayib ku noqon may xadiidkaas midka hore ee horta laa yuqniyaani canhu shay-anka kaa waxaa soo saaray abu yacla musnadkiis aajuri fii kitaabi alarbaciin bayhaqi waabaraani diya fi lmuntaqa buu isaguna kusoo saaray ibnu casaakir baa isaguna wariyey sanad xasana waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma xadiidku marka xadiid masaadirtaaso dhan ku yaalla wey ayib wa kaana nebigu wuxuu sl kan dambana waxaa wariyey tayaalisi baa wariyey abu daawuudna tayaalisi axmed ibn abi shayba waana xadiid xasan ah ayib wa kaana nebigu wuxuu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda aswaa annaas aswa'u nnaasi dadka midka ugu xumaan badan sariqatan xagga xatooyada alladii midka way yasriqu xadaya min salaatii salaadiisa wax ka xadaya tuugta ninka ugu tuugsan utaqana waa ninka salaadiisa xadahay saas salaadiisa wax ka xaday nin isagiiba isxadahayo wey maana ayib aswau nnaasi dadka ninka ugu xuni sariqatan xagga xatooyada alladii midka way yasriqu xadaya min salaatii salaadiisa wax ka xadaya wey seebuu uga xadaya qaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah rasuulka ilaahayow wa kayfa sidee buu yasriqu u xadayaa min salaatii salaadiisa qaarkeed see buu ruuxu salaadiisa u xaday qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam laa yutimu ma dhammaystirayo rukuucaha rukuucdeeda wa sujuudaha iyo sujuuddeeda ma dhammaystirayo inta yarta uu la yimido intii kale isaga xaday soo ma marka tuugta ninkaasa ugu xuma ibn abi shayba ayaa soo saaray iyo abaraani xaakim wuu saxiix yeelay dahabina wuu ku waafaqay wa kaana nebigu wuxu sal lay waslam yusallii mid tukadaa nebigu wuu tukanayo salaad buu ku jiray fa lamaxa wuu milicsaday oo wuu jalleecay bimu'akhari caynihi ishiisa qeybteeda dambe wuxuu ku jalleecay ilaa rajuli nin bimuakhari caynihi waxaa la yidhahdaa ilyarta ilyarta mataqana ilyarta soo qeybtan halkan ma ahayn taasuu ku jalleecay nabigu sal lay slam ayib bimuakhari caynihi dhanka kalena way noqon kartaa falamaxa nebigu wuu milicsaday bimu'ahari caynihi ishiisa qeybteeda dambuu ku milicsaday ilaa rajulin nin intii ka ah nin buu ku jalleecay ninkaasoo laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa aan toosinaynin fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexeeda aan toosinaynin sujuudiyo rukuucda dhexeeda aan dhabarka toosinayninoo dhabarka macnaha wax wey aan simaynin falamaa goortii insarafa uu salaadii ka baxay ayaa qaala wuxuu yidhi yaa macshar almuslimiin muslimiinta kulankoodiiyo muslimiintan isu yimidow innahu amar iyo shani laa salaata salaadi ma jirto liman cid salaadi uma jirto laa yuqiimu aan toosinaynin sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda ibn abi shaybaa soo saaray ibn maajah axmed sanad saxiix saxiixaduu sheekhyuu kusoo saaray xadiid kaga hadlay laba kun shan boqol iyo soddon iyo lix raqamkaas marka halkan waxaad ka garan kartaa haddaadan dhabarka toosinayn oodan dhabarka oogaynin oo sidii loogu talagalay aadan dhabarka u dhigaynin salaadaasi ma asixin sax ma ayib xadiidkaa nasku ah laa salaata liman laa yuqiimu sulbahu fi rukuuci wasujuud waa in macnaha waxa weeye sinto ood ekayso toosisaa la doonaya wa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam fii xadiidin aakhara xadiid kale wuxuu ku yidhi laa tujzi'u ma gudayso salaatu rajuli ninka salaadiisu ma gudayso dumarkuna waa la mide xataa yuqiima ilaa uu toosiyo dahrahu dhabarkiisa fi rukuuci rukuucda dhexeeda iyo wasujuudi sujuudda dhexdeeda xadiidkaana abu cawaana iyo abu daawuud iyo sahmi baa soo saaray alimaamu daara qutrina wuu saxiixiyey warka murtadiisu waxa weeye haddaadan rukuucdaada ku sugnaanin dhabarkana aadan iska hagaajinin salaad malihid halkaa dad badan baa ku daatay dad badan baa meeshaa salaadoodii ku kharibantay maxaa yeelay salaadii iska taqliid u mooyaane sideedaba in la toostoosiyo oo la barto oo lagu dadaalo oo baaban dan badan laga sii lahayn marka rukuucda in aada looga dadaalo wey rukuucda iyo sujuudda waa meelaha ugu khatarsan meelaha ugu khatarsan wey macnaha adkaaru rukuuci rukuucda adkaarteeda ayuu baabu yahay rukuucda maxaa la akrinaya marka la rukuucsan yahay wa kaana nebigu wuxuu sal lla lay slam yaquulu mid yidhaahda fii haada rukni ruknigan dhexdiisa waa rukniga rukuucde anwaacan noocyo ayuu dhihi jiro akhrin jiray noocyadaasoo min aladkaari ka mid ah iyo waladciyati ducooyin ah dikri iyo ducooyin isugu jira taaratan mar ha bi haadaa kanuu akhrin jiray wa taaratan marna bi hada kanuu arin jira sidaan soo marnay oo kaleeto ducaa istiftaax aan kusoo marnay sooma iyo ducooyin fara badan tanna mar baad tanna mar baad akrin ayib sheekhu tacliiqa wuxuu ku leeyahy tacliiqa oo inoo soo socda wuxuu ku leeyahay markuu ka soo guuriyo alimaamu nawowi m wuxuu ka soo guurinaya imaamu nawowi ayuu ka soo guurinayaa in laysu geyn karo dhowr dikri ama dhowr duco in laysugu geyn karo rukuucda kadibna waxaa radiyey buu leeyahy sidiiq xasan khan ayaa radiyey oo yidhi maya midba mar in la yidhaahdo mooyaane in laysu geeyo dabada laysugu xidhaayo mashruuc maha markaa kadib baa sheekhu wuxuu leeyahay intuu marka hore rajaco hadalka ah sidiiq xasan khan oo inaan hal mar laysu geyn karin ah baa haddana wuxuu leeyahay waxaa sugan nebigu sal lay wasalam inay rukuucdiisu ku dhowaan jirtay marmar qiyaamka oo rukuuc dheer u rukuuci jirtay taasina waxay kutusaysaa buu yihi in hal dikri uusan ku sugnaan jirinee adkaar badan akrin jirin marka inay mashruuciyad mashruuc tahay buu gadaal dambe sheekhu u ilanaya macnaha ayib ayib marka adkaartii faraha badnay waata ka koobaadi waxa weeye subxaana rabbiya alcadiim subxaana waxaa nasahan oo ceeb oo dhan ka hufan iyo dhimanaan rabbi rabbiga rabbigii alcadiimi ee weynaa halaata maraatin saddex goor xadiidka axmed iyo abu daawuud iyo ibni maaja iyo daara quطni iyo taxaawi iyo bazaar ibni khusayma tabaraani fi lkabiir ayaa wariyey ilaa toddoba saxaabada ka mida ayaa laga warinayaa saasay macnaha ayib ibn اlqayim baa wuxuu yidhi subxaana rabbiy alcadiim saddex in lagu qaydaayey nas ma leh axaadiistaasaa radinaysu sheekhu ley wasawaab saddex goor in lagu qaydaayo xadiis baa ku sugan alaaa maraatin wa kaana nabigu wuxu sal lla lay waslam axyaanan marmar yukariruhaa mid celceliya aktara wax ka badan min dalika saddexdaas min dalika kaa oo saddexdaa in ka badan buu soo celceli jiray nabigu sal lay slm macnaha waxa weye caawa dhan muddo dheer intaad rukuucsanaataan waxaad celcelin kartaa subxaana rabbiy alaclaa subxaana rabbiy rukuucdaad oodan waxba ku dari karin waad heli kartaa macna intaad doonto ayib yukariruhaa akara min dalik wa baalaqa nebigu waaba ku xil dheeraaday maratan mar fii takraarihaa soo celcelinteeda celcelinteeda ayuu ku xil dheeraaday fii salaati leyli salaadii habeenka dhexdeeda mar baa salaatuleyl isagoo tukanayu ku xil dheeraaday subxaana rabbiy cadiimta soo celcelinteeda xataa kaana ilaa uu ahaaday rukuucu rukuucdiisu ilaa ay ahaatay qariiban mid ku dhow min qiyaamihi istaagiisa ayib oo qiyaamkiisu intee la eka ilan rukuucdu intay la ekeed markaan doonayno inaynu garanno waa inaan qiyaamkii garanno inteebuu la eka rukuucdu qiyaamkiibay u dhoweyd baa la yidhi qiyaamku intee la ekaa waa wa kaana nebigu wuxu sal lay slam yaqra-u mid akhriya fiihi qiyaamka wuxuu ku aqrin jiray alaaa suwarin saddex suuradood oo min awaali min atiwaali suuradaha dheerdheer ka mid albaqara wاnisa waali cimraan buu nabigu ku aqrin jiray sl lay slam ayib yatakhallaluhaa xaalo uu kala dhex gelaya weliba qiraa'ada waxaa kala dhex gelaya ducaaun baryo waistikfaarun iyo dembi dhaaf weydiis kan soo marna aayatu cadaab iyo aayatu raxma markuu maraya iyo aayatu ducaa markuu maraya waa taan soo marnay macnaha kamaa sabaqa sidii inoo soo hormartay sidii soo hormartay fii salaati leyli habeenka salaadiisa sidii inoogu soo hormartay markaan kasoo hadlayna halkaasaan kusoo marnay macnaha ayib xadiiskaa way marka xadiiskuu leeyahay yani maadaama qiyaamka nebigu inuu aw-aada u dheeraa maxaa la jeedaa rukuucdiisu maadaama ay dheerado qiyaamka ay ku dhoweyn waxaa laga fahmayaa buu le adkaar badan inuu akrin jiro laakiin laazim ma ah sida ka muuqatahay laazim ma ah wuxuu celcelin karaa isagoo muddo dheer rukuucsan buu subxaana rabbiy subxaana rabbiy alcadiim celcelin kara soo ma siduu horey buu usoo sheegay macna ayib talabaadi waxa weeyaan subxaana rabbiya alcadiim wabixamdih oo bixamdihi lagu daro alaaan saddex goor ayaduna way sugantah xadiidkeeda waxaa wariyay abu daawuud iyo daara qutni iyo axmed tabaraani iyo bayhaqi culimada qaar baa waxay yidhahdeen lafdada lafdiga wabixamdihi awaashaad laakiin sheekhu waa sugay wuxuu leeya waa sugan tahay ayib ducada saddexaadi waxa weyaan ama dikriga saddexaadi waxa weye oo rukuucda laleeyahay subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاruux midda hore horta waxa weye subxaana rabbiy alcadiim garanay macnaheeda wabixamdi maxaa laga wadaa mahadintiisa lala qabo waa laba inaad ilaahay nasahdo ceeb iyo dhimanaansho ka hufto iyo ammaan iyo mahadoo dhan aad u sugto oo bixamdiina taasay sugaysaa macnaha subuuxun way alla subxaana wa tacaala subuuxun waa mid ka nasahan xumaan oo dhan iyo ceeb oo dhan buu ka nasahan yahay quduusun way midka dahiran waa dahiran yahay alla subxaana wa tacala quduuska saas ama waxa la yidhaha alquduus huwa almubaarak waa midka khayrkiisu badan yahay saana waa lagu fasira rabbulmalaaikati malaaigta rabbigeeda way waruuxi iyo malakuljibriil malakuljibriil iyo malaaigta kaleba isagaa iskale oo rabbi u aho maamula rablmalaaikati malaaigta rabbigeeda way waruuxi wa raburuuxi iyo malakuljibriil rabbigiisa wey oo malaaigtaasoo ka mid maaha malakuljibriil haa maxaa gooni loogu sheegay lilihtimaam saas w xaafiduu cala salawaati wasalaati lwustaa salawaadkay ka midta gooni baa loo sheegaa shayga marka luqada carabiga la doonaya in yani mudnaan la siiyo inta marka hore kuwo uu la mid yahay lala sheego baa haddana si gooniya loo sheega saas man waruuxdu saas xadiidkaana waxaa soo saaray muslim iyo abu cawaana ayaa soo saaray ayib subxaanaka afraadi waxa weeyaan subxaanaka allaahumma subxaanaka nasahnaantaada iyo hufnaantaada allahuma allahyo iyo wabixamdika mahadintaada lala qabo allahuma allahyo ikfir lii macnaha subxaanaka alla waan ku nasahayaa wey ceeb oo dhan baan kaa hufayaa ceeb malihli allahuma allahyo wabixamdika mahadintaada lala qabo anigoo ku mahadinayo ku dheehan mahadin aan ku mahadinayo iyo ammaan aan ku ammaanayo allahuma allahyo ikfir lii ii dhaaf wa kaana nebigu wuxu sal lay slam yughiru mid badiya minhu kaa xaggiisa subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma kfir lii dewaa yuu badin jiray fii rukuucii rukuucdiisa dhexdeeda wa sujuudii iyo sujuuddiisa yata-walu xaalo uu ku camalfalaya alqur-aana qur-aanka uu ku camalfalaya muxuu u badin jiray rukuucda iyo sujuudda qur-aanka uu ku camalfalaya qur-aankaasaa amray nabiga sal ly slm qur-aanka amray kee wey ayib fasabbix bixamdi rabbika واستغفره إنه كان توابا آه. فسبح ألا نزهوي وحاكو آدم سبحانك بحمد ربكنا وحاكو آدم وبحمدك واستغفرهنا وحاكو آدم اللهم اغفر لي ساس saddexdii arrimood ee aayaddu amartay ayuu nebigu ku camal falaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed buu badin jiray yani subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma akfir lii rukuucdiiyo sujuudaba yata'awalu xaalo uu ku camal falayo alqur'aana qur-aanka ku camal falayo oo qur-aankaa sidaa amray bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa soo saaray san shanaadi waxa weeyaan nebigu wuxuu dhihi jiray allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu anta rabbii khashaca laka samcii wabasarii wamukhii wacadmii wafii riwaayatin wacidaamii wacasabii وما استقلت به قدمي لله رب العالمين اللهم الله يو لك أديك كليك أيان ركعت كركعي وبك أديك أيان آمنت كرمي ولك أديك كليك أن أسلمت أهو قنسمي أنت أدوك ربي ربي غيباتهي خشع وحا خشوعي لك أديك وحا كو خشوعي سمعي مقل كيك وبصري أرقيك ومخي روحيك وعظمي لفتيك المخ هو روح هو روح ومخي روحيغا وعظمي إيا لفتيدا انتو بعضي كو خشوعين وكو حسلين وفي رواية وحي أهيد وعظامي لفهيغا وعظمي ومفرد عظامين وجمع وعصبي وعصبي سيدة هيغا سيدة إذا معنى العصب وسيدة طيب سيدة يحيدي ده هيلين وعصبي إيا سيدة إذا وما أي الذي متكي استقلت أي حنبارتي به إساق قدمي أي قمديد حنبارتينا لله إله بأسنار أليه رب العالمين أونك أردن ربي أها وما استقلت وحي حنبارتي به إساق قدمي قمديد وحي حنبارتي لغاها قمحي حنبارتيهم وشركة صمح شركة قردن بعد مركة كودا معنا وما شيء استقلت أي حنبارتي به إساق قدمي gomadaydu waxay xambaarsan tahay oo jidhkaygoo dhanna lilaahi ilaahay buu u sugnaaday allihii rabbilcaalamiina uunka oo dhan rabbiga uu ahaa ee iska lahaa allahase u sugnaatay man muslim iyo abu cawaana soo saaray iyo taxaawi iyo daara qutni ayaa xadiidkaana wariyey ducada lixaadi waxa weeye allaahuma laka rakactu wabika aamantu waa tiiyay ku dhowdaha iyadii macnaha oo waxyar ka gedisanta allaahuma allahayow laka adiga ayaan dartaaban ama laka adiga keligaa laka adiga dartaa ayaan rakactu u rukuucay wabika aamantu adaanku rumeeyey walaka aslamtu adiga dartaa baan u hogaansamay wa calayka dushaadaan tawakaltu tala saartay anta adigu rabbii rabbigay baa tahay khashaca waxaa khushuucay samci maqalkayga wa basarii araggayga wa damii dhiiggayga wa laxmii hilibkayga wa cadmii laftayda wa casabii seedaydu lilaahi ilaahay bay u khushuuceen allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbiga u ah تتضبادي وحوي تي هرم تاس كدودا وحير ما كغديسن نسائي بان سو ساري سنه صحيح تتضبادي وحوي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه حقين كو سمرني حقين كو سمر دعاء الاستفتاح ما كو سمر طيب ركوعنا والديك سبحان وحا نزهنا عيب كهفن ذي الجبروت الله قصبده صاحبك والملكوت ملكي بوحه صاحبك والكبرياء كبرك أصاحبك والعظمة ويند أصاحبك وهذا كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هبينك صلاة دي سنحل ذا أي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل أبو داود النسائي بصوص عليه بسند صحيح وكان صومرني جبروت ومبالغة من الجبر بلاكر بمعنى القهر أو قصبد وأدومدي سوحه دون أي مرسية طيب ما ديري كلام ملكوت كنا إيضنا mubaalaqa ku jirta waa milkiga milkiga isagaa iska leeya maamulka khalqiga saas weeyaan kibriyaha iyo cadamadu waa laba sifo ilahay leeyahy kibirka ilahay baa iska leh cadamadana isagaa iska leh saas wey macana ayib itaalatu rukuuci rukuucda dheeraynteeda ayuu baabu yahay marka toddoba inoo sheegay sooma itaalatu rukuuci rukuucda dheeraynteeda ayuu baabu yahay wa kaana nabigu wuxuu sal alla alay wasalam yajcalu mid yeela rukuucahu rukuucdiisa wuxuu yeeli jiray wa qiyaamahu iyo istaagiisa بعد الركوع الركوع ذا قداشي ساعة ركوع ليس إيا استاق الركوع ذا كدن بي واعتدالك وسجوده إيا سجوديس وجلسته إيا فردقيس جلسة قاب فردق أما جلسته جلسته فردقيس بين السجدتين لبدا سجود الأرحية intaa wuxuu ka yeeli jiray qariiban kuwa isku dhow qariiban kuwa u dhow min asawaa'i xagga sinaanta isaga dhow qariiban kuwa dhow min asawaa'i xagga isla ekida iyo sinaanta ayay isaga dhowaayeen bukhaari iyo muslim baa soo saaray macnaheedu waxa weeye nebiga rukuucdiisa rukuucda markuu ka soo toogo istaagga ka dambeeyo oo ictidaalka ah sujuuddiisa fadhiga labada sujuudood u dhexeeya intaasi way isku dhadhowaan jireen yani xagga sinaanta isaga dhowaayeen sidaasaa nabiga saladiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb wa kaana nabigu wuxuu sal lay slam yajcalu mid yeela rukuucahu rukuucdiisa wa qiyaamahu iyo istaagiisa oo bacda rukuuci rukuucda gadaasheeda waa ictidaalkii wa sujuudahu iyo sujuuddiisa wa jalsatahu iyo fadhigiisa jilsa waa hay-a jalsana waxay noqonaysaa marka waa masdar wa jalsatahu iyo fadhigiisa bayna sajidatayni labada sujuudood dhexdooda uu fadhiistaayey wuxuu ka yeeli jiray intaa qariiban kuwa dhow min asawaa'i xagga isla ekadiya sinaanta kuwo yani isaga dhow kuwo isku dhow oo xagga isaga dhow ayuu nabigu ka yeeli jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annahyu can qira'ati alqur'aani fi rukuuc intaan ku joojin hada wabillahi towfiq wasala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه وسلم qaab fadhiga ama jalsatahu dadooda jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni labada sujuudood u dhexeeya intaa wuxuu ka yeeli jiray qariiban kuwa isku dhow qariiban kuwa u dhow min asawaa'i xagga sinaanta isaga dhow qariiban kuwa dhow min asawaa'i xagga isla ekida iyo sinaanta ayay isaga dhowaayeen bukhaari iyo muslim baa soo saaray macnaheedu waxa weeye nebiga rukuucdiisa rukuucda markuu ka soo toogo istaagga ka dambeeyo oo ictidaalka ah sujuuddiisa fadhiga labada sujuudood u dhexeeya intaasi way isku dhadhowaan jireen yani xagga sinaanta isaga dhowaayeen sidaasaa nabiga saladiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb wa kaana nabigu wuxuu sal lay slam yajcalu mid yeela rukuucahu rukuucdiisa wa qiyaamahu iyo istaagiisa oo bacda rukuuci rukuucda gadaasheeda waa ictidaalkii wa sujuudahu iyo sujuuddiisa wa jalsatahu iyo fadhigiisa jilsa waa hay-a jalsana waxay noqonaysaa marka waa masdar wa jalsatahu iyo fadhigiisa bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda uu fadhiistaayey wuxuu ka yeeli jiray intaa qariiban kuwa dhow min asawaa'i xagga isla ekadiya sinaanta kuwo yani isaga dhow kuwo isku dhow oo xagga isaga dhow ayuu nabigu ka yeeli jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annahyu can qira'ati alqur'aani fi rukuuc intaan ku joojin hada wabillahi towfiq wasala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin وعلى آله وصحبه وسلم